bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah urur siyaasadeedka towfiiq oo ololo wacyigelin doorasho ka sameeyey iskuulka sheekh xuseen cadde madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay xalay masaarka madaxweynaha dalka jabuuti bannaanbaxa mucaaradka oo loo asteeyey garoonka injineer yarisow tababar loo furay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka sugaya amniga doorashada qof iyo codka ay biri ka dhacaysa xudur dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo ku dhawaaqday sida ay ugu soo horjeedo dhexdhexaadinta bakistaan ee iiraan iyo maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ayaan qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idinhaya kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo sabti axaadna ay soo gelayso sagaalka bisha shanaad laba kun lix iyo labaatan urur siyaasadeedka towfiiq ayaa ololo wacyigelin doorashooyinka ka sameeyey iskuulka sheekh xuseen cadde ee magaalada jowhar nuur shiine ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya urur siyaasadeedka towfiiq oo olole ballaaran oo lagu wacyigelinayo bulshada ka wada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle ayaa sii kordhiyey barnaamijka wacyigelinta ololaha doorashooyinka waxaana ay maanta booqasho ku tageen dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sheekh xuseen cadde iyaga oo la kulmay maamulka macalimiinta iyo ardada iskuulka waxaana ay kala hadleen muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka doorashooyinka qof iyo codka ah iyo doorka ay ardada ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka waxaana madasha ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha urur siyaasadeedka towfiiq carabtooda iyo miciinaha farxadooda suumaadkooda ardayda micida waxay laftabar u yihiin horumarka deegaanka horumarka dalka horumarka nolosha bulshada dhexdeeda inay noolaato ardaydaas sababu maanta xisbigeyda waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay makaali guddoomiyeheena oo soo usoo daray ardaydiiaan booqanaynaa waxaan usoo sheegaynaa xisbiga towfiiq oo muuqmaanta ka samaysan soomaaliya kaalinta labaad ku jira inuu u taagan yahay shacabkii shacabkiina lafqabad u ah ilaa mugdiga laga saaro mugdigana waxaa ka saaraa qof arday markoo soo noqdo mugdiga ka saarnaa gaar ahaan hadda aniga daynab ahaan waxaan u taaganaha qoondada habeenka run ahaantii habeenanoo dhan meel alaar meeshii joogto waxaan aad iyo aad u jeclaa boqolkiiba siddeetan inaan siyaasadda qayb ka noqdaan waxaan aad iyo aad u jeclahay boqolkii sagaashan iyo shaan gabar kasto guri joogto inaad dooreyso ay noqoto waxaan aad iyo aad u jeclahay gabar walbo caruur haysto maclimad inay noqoto sida caruurteeda caruur qurux badan oo dalku wax u taro ay u noqdaan run ahaantii hamigeyga iyo farxaddeeda waxaa maal walba u taaganahay nafsideeda u huray saacaddeeda a u huray yaa waktigeega a u huray waxay tahay gabdhaha soomaaliya inay laf dabaq ay u noqdaan deegaankii iyo bulshada ilaalinta gacanta ku qabtaan maadaama hooyooyinka iyo gabdhaha ay yihiin wax wax dajiya ayaga ay yihiin haddee dagaalada ay yihiin wax wax soo saar iyo ayaga yihiin marka waxaa rabaa dadka markii mugdiga laga saaro xataa dagaalada dhacaayo waxay noqonayaan zero zero ay noqonayaan markaa mugdiga laga saaro muhiimaddu waa inaa kor loo qaadaa gabdhaha gabdhaha waa inaa la sarmariyaa sidii deegaanka baahida ugu daranto sidii deegaanka micnaa dagaalada ugu suulaan waa arkaynaa deegaankeena sanad sanadkii kasii dambeeyo inay dagaaladii sii fara badanayaan awood awood kasii saraysa imaanayaan waxaas dhan waxaa zero ka dhigi kara waa dumarka assalaamu calaykum ardayay waa idin salaamaya marka ugu horeyso salaanta islaamka idinku salaamaya assalaamu calaykum waxaa idiin soo booqday waa xisbiga towfiiq waa urur siyaasadeed waxaa la rabaa inaad taageertaan codsiaa idinkugu imaanay dhallinyaradeen yaa tihiin ilmacaruurteen yaa tihiin walaalaheen yaa tihiin waalidiintiina wax idiin yimid dad meel dheer ka yimid ma lihin jowhar waa reer jowhar xisbigan waa xisbi waxqabad leh wakiilka xisbiga towfiiq ee degmada jowhar cumar xaaji maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka doorashada iyo wacyigelinta ay ka wadaan ururka towfiiq degmada jowhar
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
وصلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم آه، الحمد لله maanta ilaaha mahadle saakay waxaan soo booqanay آه، iskuulka sheekh xuseen cadde آه، degmada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed آه، waxaan halkaas kula kulanay ardaydii iyo maamulkii آه، waxaan ugu nimid آه، barnaamijkeennii wuxuu qayb ka yahay oo socodkeena saaki uu uu daaranaa oo qayb ka yahay آه، wacyigelintii ololaha doorashooyinka آه، maasha allah tabaaraka allah aadan ugu mahad celinaynaa آه، maamulka iyo ardayda آه، iskuulka sheekh xuseen cadde sida sharafta le aynu soo dhoweeyeen iyo qaabilaaddii iyo weji furnaantii eh, aaday ugu mahadsan yihiin halkan ayaan ugu mahad celinaynaa maamulka sare iyo macallimiinta iyo ardayda dhammaantood Eh, insha allahu tacaala barnaamijkan eh, waxa waaye bilow waaye Eh, maanta waxay ahayd maalintii koowaad iskuullada aan booqanno Eh, jaamacadaha aan booqan doonaa iskuullo kaloo fara badan ku yaala magaalada xaafadeeda kala duwan waa booqan doonaa Eh, iskuullada waa booqan doonaa jaamacadana waa booqan doonaa haddii ilahi raali ka dhigo marka safarkeenni saakay wuxuu ahaa inaan soo booqano iskuulkan sheekh xuseen cadde Eh, hawsheenina si fiican ayay noogu dhammaatay Eh, waxaan wadnaa barnaamijka ololaha wacyigelinta doorashooyinka insha allahu tacaala waana wadaynaa iskuulladana waa booqan doonaa jaamacadaha dadkana waa la kulmi doonaa xaafadaha guryahan garaaci doonaa goobaha ganacsiga waa tegi doonaa xaafadaha magaaladoo dhan markaan marnana waxaan isku dayi doonaa eh, inaan gaarno tuulooyinka magaalada hoos yimaado Eh, insha allahu tacaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay cali masaarka madaxweynaha dalka jabuuti luul maxamuud ayaa warkaas inoo faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee dalka jabuuti ismaaciil cumar geele taasi oo ka dhacday magaalada jabuuti ee caasimada dalka jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kamid ahaa madaxda dalalka gobolka hogaamiyeyaal caalami ah iyo wafuud heer sare ah oo lagu casuumay munaasabadda ayaa hambalyo iyo bogaadin waxay u direen madaxweynaha iyo shacabka dalka jabuuti isaga oo xusay muhiimada ay leedahay xoojinta iskaashiga walaaltinimo ee u dhexeeya labada dal waa soomaaliya iyo jabuuti madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in soomaaliya ay ka go-an tahay sii xoojinta xiriirka siyaasadeed midka amni dhaqaale iyo iskaashiga gobolka si loo xaqiijiyo nabad horumar iyo xasilooni waarta oo ka hana qaada geeska afrika ismaaciil cumar geelle ayaa markii lixaad waxaa loo doortay madaxweynaha jabuuti isaga oo doorashadii ugu dambeysay ka helay in ka badan sagaashan iyo toddoba dhibic sideetan iyo kow boqolkiiba codadkii la dhiibtay sida uu shaaciyey guddiga maamulayay doorashooyinka si kastaba ha ahaatee ismaaciil cumar geelle ayaa xukunka dalka jabuuti waxa uu hayay tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii waana madaxweynihii labaad ee dalkaasi yeesho tan iyo markii uu xurnimada ka qaatay faransiiska kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal fartaag ayaa sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka ay doonaya inay qabsadaan banaanbax nabadeed ay ku qabsan karaan garoonka kubadda cagta ee injineer yariisow ee magaalada muqdisho wasiir fartaag ayaa sheegay in maleeshiyaad hub loo qeybiyey waxaana uu mucaaradka rabaa in ay boobaan hantida shacabka sidaas awgeed banaanbax fooda ah lama aqbalayo garoonka injineer yariisow ha tagaan ayuu yidhi siyaasiyiinta mucaaradka waa kan wasiir fartaag oo arrimahaasi ka hadlaya amniga waxaa iska leh shacabka soomaaliyeed waxaana guulaha amni ee maanta la haysto lagu gaaray wada shaqayn iyo garbistaag ay shacabka soomaaliyeed siiyeen hay-adaha amniga waxaan hadda xog ku helnay in rag mas-uuliyiin hore ah iyo dad siyaasiyiin ah ay qorshaynayaan inay magaalada qalqalgeliyaan isla markaana ay abaabulaan falo lagu boobayo hantida ganacsatada iyo fawdo laga abuuraayo dalka iyadoo laga dhex iyadoo loogu dhex gabbanayo rayadka laga yaabo inay qabaan cabasho dhab ah waxaan sidoo kale ka war haynaa in maleeshiyaad hub loo qaybiyey si ay uga hor yimaadaan ciidamada amniga ammaanka sugayo ka dibna ay dhibaato loogu geysto shacabka iyo amniga guud ee dalka dowladda soomaaliya ma aqbalayso in la carqaladeeyo amniga iyo xasiloonnida caasimadda guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan caasimadda oo ku yimid dhiigga ciidanka soomaaliyeed iyo canshuurta shacabka sidaa darteed waxaan soo dhowaynaynaa go'aanka maamulka gobolka banaadir ee guddoomiyaha gobolka banaadir halkan uu ka akhriyey ee la xidhiidha in si loo ilaaliyo amniga magaalada bannaanbaxaas lagu qabto goob loo asteeyey ama uu asteeyey maamulka gobolka banaadir halkaasoo ah garoonka cayaaraha injineer yariisow ciidamada ammaanka waxaan farayaa inay ilaaliyaan amniga goobta dibadbaxa iyo shacabka ka qaybgelaya sidoo kale ay ka hor tagaan wax kasta oo khatar ku ah amniga lama oggolaan doono bannaanbax lagu qabto meel ka baxsan goobta loo asteeyey oo ah xarunta ama garoonka cayaaraha ee injineer yariisow shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka isla markaana ay raacaan nidaamka loo sameeyey si dareenkooda ay ugu muujiyaan si nabad ah ama amni ah waxaan mar labaad shacabka soomaaliyeed ka codsanaynaa iyadoo oo la oggol yahay bannaanbax salmi ah oo si nabad ah uu muwaadinka soomaaliyeed uu ku cabbiro dareenkiisa iyo wuxuu ka cabanayo waxaan diidannahay in loogu soo tabarraaco oo muwaadin wax rasmi ah ka cabanayey dad dan gaara leh inay ugu soo dhex dhuuntaan way waxaan ka digayno mar labaad waxaan ciidamada ammaanka ama ciidamada amniga soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa ka howlgala gobolkan banaadir aan faraynaa in ay ilaaliyaan amniga shacabka isla markaana ay ka hor tagaan wax walba oo qalqal ku keeni kara amniga soomaaliya gaar ahaan caasimadda amnigeeda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tababar loo furay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada sugaya amniga doorashada qof iyo codka ay beri ka dhacaysa degmada xudur ayaan aadan ayaa warkaas inoo faahfaahinaysa tababar ku saabsan sugidda amniga doorashada qof iyo codkaha ayaa maanta magaalada xudur looga furay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada loo xil saaray ilaalinta amniga doorashada la filaya inay beri ka dhacda degmadaasi tababarkan ayaa diiradda lagu saaray sidii ciidamada ammaanka u xaqiijin lahaayeen nabadgelyada goobaha codbixinta ilaalinta shacabka iyo kahortaga wax kastoo carqaladeyn kara hanaanka doorashada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada saraakiil ciidan iyo xubno ka socday guddiga doorashooyinka ayaa ka qayb gala furitaanka tababarka iyagoo saraakiisha ku adkeeyay inay si feejigan mas-uuliyad iyo daacadnimo leh u gutaan waajibaadka loo egmaday sidoo kale waxaa la tilmaamay in ciidamada loo diyaariyay inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha kale ammaanka si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo jow nabdoon oo xasiloon ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maxamed cabdiraxmaan oo kamid ah guddiga madaxa bannaan iyo doorashooyinka qaranka isagoo sheegay in ciidamada ammaanka ay lafdhabar u yihiin hirgelinta doorasho xor iyo xalaal ah islamarkaana looga baahan yahay inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah inta ay socoto doorashadu geekamayba ka saabsan yaha tababarkeen dad khubara ee ku socda oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka yaasan sii doona haddii ilaahay er ee sidii lan sugi lahaayay amniga doorashada maalanta maalinta codbixinta amniga doorashadana waxaan ku shaqayteen laakiin maalinta codbixinta amniga sii lan sugaaya kasaasan laakiin maalintaas sida awaamirta lan shalqaadaw doorashada iyo sida may la rahay waxyaabaha doorashada ka saabsan oo amniga ah si goone oo ku degsan oo shuruucda oo doorashooda ka saabsan yaa lasan sii doona laakiin amnigiin kala siinba kasaasan qaabka lan sugaw armuuqasa insha allah haddii ilahay eryan infurma doona sidaysan ogdin maybu aha doorashada may socdo doonte tum'i lama saac tum'i lamadaas saacdood laku bilaabo lixdii subaxnimo ilaa haddana lixdii kale may leerahay waqtigii waqtigi oo maqrabadii iyo hirma doonto intaas hal maalon uu keli ah maalinkaas amniga may la faday si mas-uulku eh doorashada maalintaas magaalada may fadaane se oo lan qorshaysa guudka oo far galbeedba oo magaalada magaalo kasta bondo waay maalintaas baabuurta dhaqdhaqaaje iyo insheegada isku socodka antiiba dadka codeeya an haayan ooga wal hakiya wal yaraaye wali oo dee daruuri ee sida oo dee qofkii amniga waliba insheegada amniga walanayn dhammaane oo dadka oo daciifka ee lagna hariisaw iyo waxyaabahaas calaamado gooni ah iyo tilmaamo gooni ah laku bii doona haddii ilaahay er laakiin inta kale magaalada dhaqdhaqaaje in la xakameeyay yaa yaa go-aanka ah doorashadan maalintaas mayba awaamirta inta badan lagu qaadada doone guddiga doorashada lagu qaadade saraakiishaana aan sheegaan iyo walilanqooda fadaayan oo doorashada ka saabsan saraakiishaana may leerahay askartiyo faraas sidoo kale waxaa goobta ka hadla taliyaha qeybta booliiska gobolka bakool cabdulaahi xasan cabdulaahi oo saraakiisha kula dardaarmay inay si wadajira ugu shaqeeyaan sugidda amniga islamarkaana ay ka hortagaan wax kasta oo qalqal gelin kara hanaanka doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacda degmada xudur wali diyaaran anaa inayo arday doorashada sida leenka talagalay inuunan ilaalin haddii un ana boliiska amniga ilaalinta dadweynahaas aragnay iyadaan ku faa'idaysanay ardayn horeynan aragnay doorasho geeg kowmning ah eed iyadaan mahadsantihiin guulanay rajeya insha allah ilaahay weynahay waahidahay guulninka dhammaaye marka walaagii kale oo arday toosin ana arday diyaaran ana waanan diyaar garoowni ciidanka boliiska gobolka bokool inay arday kaalintiisa isku ku aadanayti doorashada inuu isku qeyb ka ahado wala in sheegay dhammaantii oo arday degmooyinka doorashada ku dhiyaasa inagoo sidii leenktara galay doorashadaas inagoo arday ilaaliyaan waanu ku amar qaadadaan arday guddiga doorashooyinka madax bannaan inagoo ku amar qaadadaan nidaamkana ilaaliyaan sidii arday leenktara galeen insha allahu inay andhii doonto rajeeyaan marka guulanay rajeeya insha allahu dhammaan gobolka halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatanna warka dibadda bakistan waxay door dhexdhexaadin ah ka qaadanaysaa sidii loo joojin lahaa khilaafka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan si kastaba ha ahaatee israa'el uma muuqata in ay ku qanacsan tahay dhexdhexaadinta qunsulka israa'el ee mumbay ayaa yidhi uma malaynayno in dowladdu ay ku faraxsan tahay in bakistan ay dhexdhexaadiso waxa uu sheegay israa'el lama yeelanayso wax wadahadal ah bakistan waa maraykanka iyo madaxweyne trump kuwa hogaaminaya wadahadalada waxaana uu ku kalsoon yahay dowladda maraykanka in ay ilaalinayso danaha iyo amniga israa'el madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo madaxda dalka iiraan ayaa labaduba ugu mahad celiyey bakistan doorkeeda dhexdhexaadineed warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa naga inta